asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulamo kala duwan waxa uu xalay la qaatay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland daliska ciidamada taraafikada soomaaliya ayaa amar ka soo saaray kala gadashada iyo lahaanshaha gaadiidka qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa ay soo dhoweeyeen waxqabadka dowladda federaalk soomaaliya ee boqolka maalin ee ugu horeysa tan iyo markii xukunka uu la wareegay madaxweynaha madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa la filayaa in maanta ay gaaraan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug waxaa isbeddel lagu sameeyey saraakiisha amniga maamulka puntland si looga hortago falalka amni darro ee deegaanada maamulkaasi
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda f m-ka dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho net iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
warkii oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulamo kala duwan waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta dowlad goboleedka jubbaland isagoo kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay ammaanka dib u heshiisiinta iyo qodobo kale cali baashi cabdulaahi wariyaha gaarka ee madaxweynaha ayaa inooga waramay
waa mahadsan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo jirtaba wuxuu maalintii labaad joogaa magaalada kismaayo ee xarunta gumeel gaarka ee maamulka jubbaland madaxweynuhu intii uu joogay waxa uu booqday xerir kala duwan oo ay ku xeraysa ciidamada dowladda federaalk ah kuwaasoo qaarkood tababar loo soo xiray dhowaan isla markaana uu khudbado kala duwan u jeediyey kalana hadlay doorka iyo kaalinta laga rabo inay ku yeeshaan arrimaha ammaanka gaar ahaana arrimaha ku aadan dib xoreynta deegaanada jabooyinka ee weli gacanta ugu jira al-shabaab madaxweynuhu waxa uu xalay shir guddoominaya kulan ka dhacay guriga martida ee jubbaland oo ay goobjoog ka ahaayeen labada dhinac waa dowladda federaalk ee soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano ka socday iyo weliba maamulka jubbaland wasiiro iyo xildhibaano uu lahaa uu goobjoogna uu ka ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed madoobe waxyaabaha kulankaas laga wada hadlay waxaa ugu muhiimsanaa runtii sida loo xoojin lahaa wada shaqeynta hay-adaha dowladda kuwa federaal iyo kuwa dowlad goboleed sidoo kale waxaa laga wada hadlay arrimaha ammaanka ku aadan deegaanada weli gacanta jubbaland ka maqan ee al-shabaab ay haystaan iyo sida loo xoreyn karo iyo sida ciidamada dhowaan tababarada usoo xirmeen loo qalaban karo howlgalkaasna ay qayb uga noqon lahaayeen waxaana dowladda soomaaliya ballan qaaday in wax kasta oo ku baxaya dowlad goboleedyada iyo dadaal kasta aanay ka hagro doonin oo ay garab taagan tahay si deegaanadaas iyo waxyaabihii kale ee loo bahday lama huraan ah la qaban lahaa madaxweynuhu intaas kadib habeenka xalay waxa uu dhex marayay magaalada kismaayo oo meelaha qaar dadku ay joogaan ama dhalinyaradu ay ku shaahaan ama baararka ayuu marayay isagoo baar ka mid ah baararkaas ku yaalla magaaladana xalay dhalinyaro kula shaahay weydiiyey talooyinkooda iyo waxyaabaha ay doonayaan inay madaxweynaha soomaaliya kala hadlaan runtii aad bay u ahayd habeen intuu madaxweynuhu magaalada tago dhalinyaro la shaaho uu iskala sheekaysto iyadoo wax dhib aana jirin madaxweynuhu wuxuu kusoo laabtay xarunta uu ka degan yahay jubbaland ee ah xarunta martida
dhanka kale bal si guud ka waran xaaladda magaalada kismaayo oo aad ku sugantay adigu maalinta saddexaad
magaalada kismaayo waa magaalo runtii weyn oo aada u nabadgelyo badan markaad fiiriso magaalada sida aad ogtaa waxaa gacanta ku haya maamulka jubbaland oo xarun kumeel gaar ay u tahay waa magaalo runtii markaad fiiriso inta badan inta aan joognana ammaankeeda aad baa loo adkeeyay runtii oo dowladda jubbaland aad bay u adkeysay sida guudna magaaladu waa magaalo runtii aada ku muuqata inay kasoo kabatay dhammaan
cali baasha cabdulaahi ayuu kaasi ahaa oo inooga waramayey een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya socdaalka uu ku tegey magaalada kismaayo iyo kulamada uu la qaatay ee, madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe taliska ciidamada taraafikada soomaaliya ayaa amar ka soo saaray kala gadashada ama kala iibsashada iyo sidoo kale sharciga lahaanshaha gaadiidka taliyaha ciidamada taraafikada cali xirsi barre cali gaab ayaa sheegay in loo baahan yahay in la ilaaliyo la ilaaliyo sharciga kala iibsiga gaadiidka iyo isticmaalka wadooyinka een, caasimadda dalka isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxau yidhi
howlgal toddobaad ah oo aan ka wadnay magaalada oo aan kula diriraynay baabuurta la dhiganaayo waddada hareeraheeda oo qodob qodobka labaad waxaa waaye buuggaan baabuurka oo ah buugga milkiyadda oo baabuurka lagu yeesho buuggaan wuxuu leeyahay baalal badan halkaas waxaa ku taala kala wareejinta bu- eh, baabuurka baabuurka markii la galato oo nootaayo la geeyo baabuurka buugga buugga dekedda ayuu kala soo baxa dekedda ayuu kala soo baxa dekedda gudaheeda ayaa wasaaradda ku bixisaa dekedda gudaheeda ayaa wasaaradda ku bixisaa marka marka buuggaan lagu soo siiyo ood baabuurka soo qaadato nimanka ganacsatada ah oo baabuurta soo degsada buugga iyo taargee soo qaata baabuurka kuma xidhaan waayo baabuurka haddii lagu xidho wuxuu noqonaa dhaangal yaa beeciya waxaa noqonaya beec dhiman galaashay dhigtaan ayagoo isku haysta ninka nimanka baabuurka gadanayo wuxuu ku qasban yahay inuu qaato buugga markaa beecu dhaco waxaa la rabaa halkaa ninku uga qoran yahay in inta la saaro istilaab halkaa la tago la wareejinta in la- la kala qaato ayaa loo baahanya arrinta noocaasa buuggan dhaqankiisu waa saas ciddii aan saas yeelin baabuurka la soo qaaday ee taraafika la keenay ee wiishka soo qaaday ninka iska leh waxaa laga rabaa buugga uu ku sheeganayo inuu ku qoran yahay ninka aan ku qorayn buuggiisa iyo baabuurka islahayn oo aan magaciisa ku qorayn waxba ma laha arrintaas mar labaad iyo mar saddexaad ayaan ku soo celinayaa buugga haddaad baabuurka leedahay oo baabuurkaaga la soo qabto buuggaaga keenaa lagu leeyahay haddii magacaaga laga waayo adiga baabuurkaas melihi baabuurkaas adiga melihi waxaa soo baxay oo aan rabnaa saaki inaan soo bandhigno baabuurkii aan toban daqiiqo kor taaganahay anigu soddon daqiiqo warka la dhahaya meesha laga keenay ma aqaan oo magaalada ku jira amarkaasna aniga ma bixin shaqana kuma lihin warqaduu ku qorayaana ma haysto waxaa i dhibaaya saddex baabuur oo isdhac taal ama isdaba taal oo waddada hareerada taal hal baabuur indhaha baa laga qabsan karaa qofkuna waa soo adeegi karaa laakiin dukaan hortiis keligiis ay saddex baabuur taal arrinaan qaadan kara maaha haddiiba ay dhacdo inaan toban daqiiqo sugana ayaduna waa arrin kale ka badan ma sugi karo waxaa labeeya baabuurka waddooda hareeraheeda inta aan ka helayno baakin waxaan rabaa in baabuurta aad dhigataan luqiyada waddada soo gala oo waddada maka mukarama way dhisan yihiin dhagax ayay ku dhisan yihiin ama waa la shimitay ama waxaa la dhigay dhagaxii miskina ay faamili isgelay oo magaalada loogu talagalay waddadaas gal istaag waxaa dhici doontaa haddar waa qaadayn marba hab ayaa soo baxay waxaan idin tusayaa makiinad loogu talagalay in lugaha baabuurka lagu jeebaayo oo baabuurka meesha lagula xidhay wejigiisana waxaan ku dhejin doonaa baabuurka la jeebeeyey waa arrin fariin culus waay baabuurkaaga haddaad ka tagto oo waddada hareerada uga tagto inta gashaa dhaqaajin waxaa dhici karta in baabuurkaaga ay jaabadii ku dhigan tahay nin walbow baabuurkaaga wejigiisa maraad ka fiiri afartan lugood oo baabuurka la wareeg bal in jaaba ku dhigan tahay
madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa waxaa la filayaa in maanta ay gaaraan magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wariyahayaga cali baashi xaashi ayaa arrimahaasi la socday cali baashi eh, faahfaahin inaga sii eh, wafdiga madaxweynaha galmudug ee ku sugan ee kusii jeeda eh, magaalada gaalkacyo n maxamed cali aad baa mahadsan tahay sidaa sheegtaba n waxaa la filayaa in goorow magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya uu gaaro ee madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo wafdi uu hogaaminayo oo ka tirsan maamulkiisa n waxaa hadda magaalada gaalkacyo ka socda qabanqaabo lagu soo dhaweynaya madaxweynaha maamulka galmudug waana markii ugu horeysay oo axmed ducaale xaaf tan iyo markii loo doortay madaxweynaha maamulka galmudug ee uu gaaro magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug ee maalmihii lasoo dhaafay waxa uu socdaal ku mariyey deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud oo qeyb ka tahay magaalada cabdudwaaq ee gobolkaas halkaas oo u tegay arrimo ku saabsan horumarinta maamulka iyo xa- xal in laga gaaro dagaalo maamul eh, ku dhex mara ee maleeshiyaad ee d- ama beelo walaalaha halkaas wada dega axmed ducaale ee dhabahamiin wuxuu ku sugnaa magaalada cabdudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud waxa uu s- u ambabaxay magaalada gaalkacyo si uu maanta halkaas ula soo kulmo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka galmudug ee halkaas ku sugan waxay hadda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug oo la hadlay raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ay sheegeen in hadda ay socoto ee, qabanqaabo qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo ee ay sameynayaan gaar ahaan dhanka maamulka galmudug oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale Xa- geele xaaf iyo wafdiga uu hogaaminayo Ee, waxaa sidoo kale jira in halkaas ay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ay uga soo horeeyaan ee, madaxweynaha oo halkaa ay kusoo dhaweynayaan waxaa la filayaa axmed geele een, waa axmed ducaale geele madaxweynaha maamulka galmudug inuu maanta kulamo kala duwan ula qaato mas-uuliyiinta ma- ma- waa mas-uuliyiinta magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhanka koonfureed ee galmudug iyo sidoo kale duqa magaalada gaalkacyo ee galmudug halkaas oo kula hadli doono horumarinta iyo ammaanka sidii las- looga wada shaqey lahaa waxaa la filayaa sidoo kale halkaas inuu madaxweynaha uu ilaa iyo caawa uu ku hoydo oo qeybaha kala duwan ee bulshada uu ka xog wareysto baahiyada iyo sidoo kale dhinacyada ammaanka deegaanada maamulka galmudug gaar ahaan magaalada gaalkacyo oo mararka qaar ay ka dhacaan dilal qorshaysan oo mas-uuliyaddooda ay sheegtaan maleeshiyaadka al-shabaab marka waxaa la filayaa inuu axmed geele xaaf hadda qabanqaabada lagu soo dhaweyna halkaas maadda ka socota inuu maanta ee, adiga een, abaar afarta iyo wixii ka dambeeya uu gaaro magaalada uuna kulamo kala duwan la qaato maxamed cali oo mas-uuliyiinta maamulka galmudug iyo duqa uu qeyb ka yahay duqa magaalada gaalkacyo iyo gudoomiyaha gobolka mudug maamulka galmudug waa mahadsan tahay waxaa lagu soo waramayaa in isbeddel lagu sameeyey saraakiisha amniga maamulka puntland si looga hortago falalka amni daro ee deegaanada maamulkaasi kusoo lalaabtay marar badan gaar ahaan magaalada boosaaso ee gobolka bari maxamed waa maxamed muuse tarsan wariyahayaga gobolka bari ayaa waxa uu inooga waramay isbedeladaasi lagu sameeyey saraakiisha amniga maamulka
puntland waxay isku bedel ku samaysay eh, ilaa afar kantarool oo eh, kuwa puntland oo ciidamadii iyo saraakiishii eh, joogay saraakiishii qaarkood shirarka ayaa laga qaaday kuwo kale ayaa lasoo magacaabay halka ciidamada eh, meesha joogay oo kantaroolada qaar joogay eh, lasoo buuxdhaafiyey oo eh, ciidamo fara badan la keenay arrintan waxay salan ku haysaa markii puntland eh, gudaheeda lasoo geliyey eh, gaari xamuula oo eh, andhamidla oo lagu soo qariyey waxaa qarxa ee gaarigaasi waxaa uu soo maray kantaroolo ku yaala puntland gaalkacyo ayuu puntland kasoo galay oo soo ka yimaaday magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wuxuu soo maray burtinle sidoo kaleeto wuxuu soo maray magaalada garowe caasimada puntland wuxuu kaleeto soo maray kantaroolka ee degmada qardho carmo ayuu soo maray ugu dambeyntii boosaaso ciidamadeeda ayaa qabtay ee, waxaa loo waday magaalada ee, meel ka mid a ilaa iyo sideed qarax oo ee, markaa aan jeersanayn bay ahaayeen laakiin ee, dhammaantoodii waxoodii oo dhan wata ee, xataa caafimaadkoodii la- oo tiim dhamaystiran oo ee, howlgal lagu fulin karo ayuu ahaa waxaa ku jiray ee, anteenooyinkii ee, iyo waxyaabihii lagu wada hadlayay ciidamada ku wada hadlayay isgaarsiintii marka puntland waxay sheegtay inay abaal marinayso ciidamada kantaroolada kantaroolka boosaaso oo ee, howlgalkaasi ku guuleystay waxaa intooda badan lagu amray in ay istaajiyaan gawaarida xamuulka oo ay badi baaraan intaa wax laga dejiyo waad dareemi karaysaa culayska ay leedahay gaari xamuula oo boosaaso maraya ama booso kasoo socda oo kaleeto ee, waxaa saaran lama ogaan karo waayo waxaa laga yaabaa in gaari wasa laba nool oo kaleeto wado laba nool marku wado xoolihii in la wada rogo oo la fiiriyo waa la rabaa marka waxay noqonaysaa shaqo adag oo waqti badan qaadanaysa marka puntland waxay xoog ku saartay ciidamadeeda inay eh, ilaaliyaan ammaankeeda dhawaan waxaa puntland eh, si toosa eh, howlgaladii howlgallo uga bilaabay oo markii ugu horreysay qarax ka fuliyey kooxda isku magacaawda dowladda islaamka ee daacish marka puntlandna waxay sheegan gelisay ciidamadeeda waxay u sheegtay inay la dagaalamaan kooxaha ee cadowga ku ammaanka Eh, saraakiishan gobolka bari ruuxooda waxaa lagu wargeliyey inaysan isdhigan oo shaqo ay qabteen la abaalmarin doono sidoo kaleetona la doonayo in la laga jibaaro waxaa la sheegay magaalooyinka gaalkacyo iyo boosaaso inay yihiin bartilmaameedyada koowaad ee kooxaha argagixisada islamarkaana magaalooyin waaweyn oo falaadada carab inta laga fulinayo marka eh, shacabka iyo saraakiisha iyo dhammaantood waxaa la sheegay in isla shaqeeyaan oo looga baahan yahay inay adkeeyaan ammaanka Eh, waxaa la oran karaa sameeyey katroolada waxaa la xasuustaa ilaa dhowr qarax in magaalada lasoo geliyay oo qaarkood la qabtay mid la qaxiyey kuwo kale ragiyo iyo watii lasoo qabtay lama waxaad dareemaysaa xoogaa in habacsanaan ay ka jirtay katroolada qaar laakiin hadda ciidamadii baa la badiyey oo kuwa cusub baa qaarkood la geeyey saraakiishii ku fashilmay waa la bedelay kuwo kalaa la keenay marka puntland waxaa ka socota taasaan ay puntland isku diyaarinayso sidii ay u xoojin lahayd ammaankeeda horey waxay ahayd deegaano iska degan oo aan dhibaatooyin ka dhicin laakiin sanadkii laba kun lix iyo toban ilaa toddobiyo toban waxaa muddo xoogaa inay saamaysay qoraadii sokeeye ee dalka raaciyay iyo waxyaabo lamida ee kooxaha argixisada inay howlgalla ka sameeyaan marka
waxa uu ahaa maxamed muuse tarsan iyadoo qaar ka mid a dalalka khaliijka iyo masar ay xiriirka u jareen dowladda qatar ayaa waxaa dalalka qaar hogaamiyaashooda ay wadaan dadaallo labada dhinac khilaafaadka soo kala dhexgalay lagu xalinayo gaar ahaan dalalka khaliijka waxaana dadaaladaasi horboodaya amiirka dalka kuwait iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda turkiga rajab dayib ordogan iyo xukuumaddiisa iyagoona ku rajo weyn in xiisadaasi ay soo afjaraan oo labada dhinac ay wada hadallo u furaan waxaana turkiga uu sheegay in khaliijka oo xasilooni daro ay soo wajahday ay tahay turkiga oo xasilooni daro ay soo wajahday waxaana sidaas awgeed ay sheegeen in lagama maarmaan ay tahay in la soo celiyo nabaddii kala dambeyntii iyo sidoo kale midnimada ee dalalka khaliijka warkii subaxnimo ee radio muqdisho anaga intaa intaa war mid kala mid aan ku kulmi doono sidaa nabadgelyo